haatanna kusoo dhowaada cawayska washington oo uu noo hayo wariyahayaga cabdixakiin maxamuud shirwac
kulanti wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii cawayska washington barnaamijka cawayska iyo caawana qodobadaan idinku hayeed ku maqli doontaan waxaa ka mid a nin tuuga ah oo goobtii waxaaday dib ugu soo laabtay si uu u soo xado furihii uu gurigiisa ku furan lahaa wuxuu qaatay alaabo halkaa taalay oo laptop ku jiray talaagad yar oo kuwan qaboobaha lagu waxa lagu shub lagu rito lagu qaboojiso ku jirtay laba baaskeeladood adigu wixii uu qaadi karayay ayuu qaatay barnaamijka ayaad kaga bogan doontaan sababta keentay inuu ku soo noqdo meeshii uu xaday iyo weliba sida lagu ogaaday sidoo kale dhegaystayaala barnaamijka waxaan ka madhnaan doonin islamarkaana aynu ku wada caweyn doonaa kadeedkii wuu dhammaaday kolkeenii baa la gaaray kolkii farxaddaa bilaabmay muur baa mugdigii kaxeeyey
xubintii hal abuurka iyo heesaaga ayaan iyaduna meesha ka madhnaan doonin iyadoo caawana aad maqli doontaan qaybtii u dambaysay ee waraysigii uu barnaamijka cawayska washington siiyey abwaan aadan gaab
aniga iyo gabadha kaltuun xasan la yidhaahda ee bacado oon weligayaba soo wada hees jirnay ilaa yaraanteedii heesaha anigu waxa heesa la heesoo dhan aan ku soo bilownay oon soo wada heesi jirnay rubaadahana wada dhigi jirnay barnaamijkuna waa barnaamijkii cawayska washington aan ku bilownay dhegaystayaal kumanaan dhacdo oo xatooyo ama falal tuuganimoa ayaa guud ahaanba dunida si maalinlaa uga dhaca iyadoo ciidamada ammaankuna si joogta ah howlahaasi ula tacaalaan hase yeeshee dhacdooyinkaasi ayaa ah kuwa mid kastaaba ay xambaarsan tahay waayaheeda marka laga eego farsamada la adeegsaday iyo weliba agabka la xaday ee cidda dhibanaha ka maqan haddaba dalka canada ayaa dhowaan waxa ka dhacay fal tuuganimo ah oo mahadha reebay islamarkaana dadkii ka yaabiyey kadib markii ninkii tuugga ahaa ee waxxaday uu goobtii waxuu ka xaday uu dib ugu soo laabtay si uu dib ugu soo xado furihii uu gurigiisa ku furan lahaa iyadoo arrintaasina ay bulshadii ka yaabisay marka ay sheekadaasi maqleen bal haddaba sheekada yaanan idinka dilin aan soo dhoweeyay cabdixaafid cawil ismaaciil oo inoo haya cabdixakiin oo sheekadan waxaa ka dhacday magaalada winningberg oo ku taala dalka canada wagaag siday u dhacday bal haddaad ugu horreyn aniga iyo dhegaystayaashaba aad noo faahfaahayso horta cabdixakiinow adduunyadan dee in badan baynu arki jirnay nin tuuga oo ama maalin wax ha xado oo qof jeebkiisa wax kala baxo ama banki ha xado ama dukaan ha xado ama habeen guri ha u dhaco sheekadan waxay ku dhacday nin tuuga oo labaatan jir ah ayaa guri reer leeyahay buu geerashkiisiibuu dhacay halka baabuurta baabuurka la dhigto inta badanna wadamada halka baabuurta baabuurka la dhigta alaabo kalena waa la iska dhigtaa saaxiibkaa waa soo dhacay geerashkiibuu u dhacay wuxuu qaatay alaabo halkaa taalay oo laptop ku jiray talaagad yar oo kuwan qaboobaha lagu waxa lagu shub lagu rito lagu qaboojiso ku jirtay laba baaskeeladood adigu wixii uu qaadi karayay ayuu qaatay uu xabsaday markaa ma la tegay si fiican waxaa dhacday inuu alaabadii qaar ka mid ah meel aan meesha ka fogeyn oo kusii qarsaday intii uu markaa qaadi karayeyna uu qaaday oo uu la tegay halkii uu deganaa halkii uu degay cabdixakiin waxa weeyaan waa meel apartmentska meelaha ay ku yaalaan oo waxaa jira albaab weyn oo xagga hore laga soo galo kadibna qofku marka uu gudaha u galo uu dee guriguu deganaa uu gelayo
markaa alaabtii uu kala qaybsaday badhna uu sii dhigtay badhna wuxuu sii qaatay meeshuu deganaa
beyt gurigiisayuu doonay la tago albaab markii uu albaabkii hore istaagay wuxuu ogaaday ninkan tuuga ahay inuu furihiisii aanu sidan cabdixakiinow waa furihii dhammaayo alaabtii guriga ku geen lahaa gurigaba ku geli lahaa wuxuu isku dayey inuu bal albaabka hore farsamo ku galo adigu muraayad buu jibiyey albaabkii hore waa dhaafay haddana dee qolkii uu deganaa iyo guriga uu deganaa gudaha ku yaalay waa xidhan yahay waxa uu go-aansaday markaa inuu furihii dee buu isweydiiyey wuxuu ogaaday furihii geerashkii guriga reerka inuu kaga yimi haddaba garawal guriga soo xaday si fiican ee alaabadii badhna uu sito badhna uu meel soo dhigtay waa soo noqday geeriskiibuu kusoo noqday waa usoo dhacay mar kale kadibna ninkii guriga lahaa iyo xaaskiisa xaaskiisiiba saqar bay maqashay ninkeedii bay toosisay waxaa la ogaaday in guriga ay tu ku jiro Ay.
gacantaana lagu dhigay oo ninkii la qabay ha ninkii waa la qabtay booliiskii markii ay ninkii waxoogaa waraysteen waxay ogaadeen ninkan inuu alaabadii inuu guriga usoo dhacay dhowr saacadood ka hor xilligaasoo marka ahayd saddexdii subaxnimo oo uu furayaashiisii meesha ku ilaaway alaabadii bar meel ku qasday intii kaleu qaatay ay gurigiisa ag taalo qorshuhu u socdayna iminka inuu ahaa inuu furihiisii dib usoo xado
alaabtii waxaday maa furaysiina dib u soo xado furihii uu- furihii uu gurigiisa go- ku geli lahaa oo isagu lahaa inuu eh, dib u soo xado Haye.
halkaasaa sidii ninkii xabsiga lagu geeyey eh, isagoo inuu ca- waxoogaa soo cabay baa la sheegay askari xitaa inuu haraatiyey ayaa la sheegay dee maxkamad buu sugaya ninkaas cabdixakiino marka wuxuu ma arki jiray dee kolley eh, fulaha iyo tuugu bay tajabayaan ayaa badan
waag markaa cabdixaafid ninkani een, alaabtan guray garawada marka hore kama fekerin dee furhayn iyo waxaane een, markuu meeshii tugun buu ogaaday inaanu furihiiba haysanin marka maystir intaas bay intaas bay ka socotay sheekada in ninkaas intaa lagu qabto alaabtaa dib u sii dhigto islaamku soo cirweynidiisa iyo alaabtaa usii taalay iyo inuu dee waxaba de cabdixakiin oo cajiiba furihii uu gurigiisa ku furan lahaa inuu mar labaad inuu isaga furihiisii soo xado wuu soo noqday Haye.
alaabtii meel kale meel ba u taallaa iyadoo dee hadduu furu haysan lahaa waa intaa uu qaadayna waa gelin lahaa waa usoo noqon lahaa waa iska qaadan lahaa laakiin furihii uu kaga tegay gaarsiga dhexdiisa siduu dub ugu soo xadi lahaa ayaa dee mu calfan furihiisii ma calfan alaabadii ma calfan intuu sii qaatay ma calfan xabsi inbuu dee saaxiibkeen tegey marka ninkaas laba dembi buu ku jiraa dembi ah inuu alaab qaatay iyo inuu ilaa askari la dagaalamo dhaawacay inuu alaab qaatay inuu askar la dagaalamay inuu guri jabiyey inuu u dhacay ee inuu xilli xun socday inuu guri albaab xoog u riixay inuu khasab ku furay inuu guriga gudaha u galay inuu alaabo qaatay inuu kala qariyey inuu askarigii laad ku dhuftay haraatiyey ilaa ba- ilaa baarmanku deganaa garow waa soo jebiyey abaarminku degan xataa albaabka hore inuu soo jabiyey shan kun oo ganaaxa iyo maxkamad ayaa u taallaa iminka ninka odayga ahaa. Ahay.
aad iyo aad ayuu dhegaystayaal u mahadsan yahay cabdixaafid cawil ismaaciil oo sheekadaasi inala wadaagayay haatanna aynu wada dhegaysanno codka fanaanka cabdicasiis iskalaaji dhaxaankakiyo xanuunka jacaylkiyo keli ahaanta iskaashane oo samaynay kalsoonina hiilibidaynay dhaxaankakiyo xanuunka jacaylkiyo keli ahaanta iskaashane oo samaynay kalsoonina hiilibidaynay kadeedkii wuu dhammaaday kolkeenii baa la gaaray kalkii farxaddaa bilaabmay nuur baa mugdigii kaxeeyey kadeedkii wuu dhammaaday kolkeenii baa la gaaray kalkii farxaddaa bilaabmay nuur baa mugdigii kaxeeyey niyadii way ka milowday kalaamkii wuu dhaboobay kaliya laab farax adduunka aaday dadku ku kaceen jeer qosol maalintaada niyadii way ka milowday kalaamkii wuu dhaboobay kaliya laab farax adduunka aaday dadku ku kaceen jeer qosol qosol maalintaada ayaan kulankaaga doona nabbaa kabsankaa u xiista ishkiyo maankaa ku taalay ayaa qira kaalintaada ayaa kulankaaga doona nabbaakatanka uxiista iskiyoomaanka ku taalay aya iraka alintaada inaataayka anuura undhaanibkalaygu kaabay kastay garashadu hagayso ismahaasow kugu matuuran inaataayka anuura undhaanibkalaygu kaabay kastay garashadu hagayso ismahaasow kuguma dooran niyadii way kaa bilowday kalaamkii wuu dhaboobay keliya la farax adduunka aaday dadku ku kaceen ku jir qosol maalintaada
markana dhegaystayaal waa xubintii halabuurka iyo heesaaga waxaanad ku soo dhowaataan qaybtii u dambaysay ee waraysi uu barnaamijka cawayska washington siiyey aadan geesaale aare oo ah abwaan fanaan iyo weliba laxamiiste aadan gaab oo haatan ku sugan dalka holand ayaa haddaba iga warramay marxaladii kala duwanaa ee uu soo maray fankiisu waxaa jirta hees caana eryadeeda ay ka mid yihiin sharka jaba khayrka jaba shaydaanka jaba heestaasi seegu maqaala adigaa bilowgii qaaday goormay ahayd inay saddex iyo siddeetankii ahayd inay afar iyo siddeetankii ahayd adu meela hareeraheegay ahayd kowdhe waan gartay waxaan wada heesaynaa aniga iyo gabadha kaltuun xasan la yidhaahda ee bacdo oon weligayaba soo wada hees jirnay ilaa yaraanteedii heesaha anigu s- waxa heesa la heesoo dhan aan kus- isku soo bilownay oon soo wada heesi jirna oon ruwaadahana wada dhigi jirna waan gartay jeexaygi meedigiyo nafta jahoradeedaay jahaaga nurkaale markii aan jaleecaba jirkuwa cajaa'ibe taasay ahayd waagaag dhegaystayaal bal haddaba aynu wada maqalnay heestaasi oo ay haatan ku wada luuqaynayaan fanaaniinta kaltumbacada iyo weliba ciidba talaale
jeexaygi midigiyo nafta jawradeeda jahaaga nuurkaale markii aan jaleecaba jidhkuwa cajaaribe naftu jiriricootae jalanqadii haweenkaay ayaan jirin wacdii sidiisa aanu jirane naftu jiriricootae jalanqadii haweenkaay ayaan jirin wacdii sidiisa aanu jirane caashaqeenu inu jiro inu jiro jaliilkeenan barine jaliye maxaa tidhi jaliilkeenan barine ku jaliye maxaa tidhi caashaqeenu inu jiro inu jiro jaliilkeena barine jeceliye maxaa tidhi jaliilkeena barine ku jeceliye maxaa tidhi
hajiro jooge abidiyu janjarsaami adna ugu jabe hajiro hajiro jooge abidiyu janjarsaami adna ugu jabe
shaka jaba khayru jaba shaydaanka jaba cashaqana waa u jaba jacaylkana waa u jaba shaka كجبا خير جبا شيدان كجبا جبا جبا عشقنا واو جبا شعيل كان واو جبا
ugu dambayn haddaan soo qaadano aadan cees baa jirta iyadana tidhaahda indhahaygaa lagu eegayaa waxaan ereyada anaa sameeyey laxanka anaa sameeyey miusiga waxaa ii saaray nin la yidhaahdo siciid sharaf buu la yidhaahdaa siciid sumbul uu ku magac dheer yahay waa nin aad iyo aad maarataanay miusiga ugu fiican oo kooxda afartan maalis ku jiray oo aad iyo aad qaali waa runtii oo dad badan fara badan fara badan fara badan musiig u tumay marka ninkaasaa miusigana ii saaray indhahaygaa lagu eegayaa duladayda lagu ordayaa gacmahayga lagu arsadaa
guud ahaanba dhegaystayaal waxaan intaasi kusoo gabagabayn doonaa barnaamijkii cawayska washington ee toddobaadkan tan iyo intaynu barnaamijkan oo kale isugu iman doonno waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo
armidiyore maylaawi karo sida maanta ay maadkaysan karo waxaa imanayana waxaa imanayana ma awoodi karo haramidiyore maylaawi karo sidan maanta imaadkaysan karo waxaa imanayana waxaa imanayana ma awoodi karo
aad iyo aad ayuu umahadsan yahay cabdixakiim maxamuud shuruuc ayaa nala socodsiinaya barnaamijkaasi cawayska washington